wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada puntland ayaa wada dadaalo lagu joojinayo jarista dhirta ee deegaankaasi deegaanada maamulka puntland ayaa laga mamnuucay faldambiyeedyada kala duwan ee deegaanka loo geysto taasoo haddii ay sii socoto sababi karta isbedel xoogan oo ku yimaada cimilada iyo sidoo kaleeto nabaad guurka deegaanka haddaba agaasimaha waaxda shuruucda ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada puntland axmed burshaale ayaa sheegay in sharciga lala tiigsan doono ciddii lagu arko fallidi ku ah deegaanka jarista iyo ka ganacsiga dhirta laysku dhaho bahda geed quwaaxa iyo dhirta kale ee dalkeenna naadirka ku ah
wasaaradda deegaanka dhaaqa iyo isbeddelka cimilada waxay u mahad celinaysaa booliiska dowladda puntland oo si dhow ula shaqeeya wasaaradda islamarkaana qayb weyn ka qaata fulinta shuruucda iyo xeerarka deegaanka puntland waxaa in badan soo noo noqotay faaldambileedyada laga gelaya deegaanka taasoo ay ka mid tahay jarista dhirta iyo leynta ugaarta waxaana u wacan in dembiyada deegaanka laga geliya ay soo noqnoqdaan waxa weeye waa fulin la-aanta shuruucda ama waxaan dhigi karnaa fulinta shuruucda oo hooseysa oo heerkii laga rabay aan gaarin sidaa darteed wasaaradda deegaanka daaqa isbeddelka cimilada waxay si xushmadle uga codsanaysaa laamaha garsoorka dowladda puntland inay cid kasta oo lagu soo eedeeyo ku-xadgudubka deegaanka inay ka qaato dalaabada ugu habboon ee sharciga waafaqsan taas marka waxay sababaysaa in cid kasta oo faldembiyeed ka gasha deegaanka inay dib u durugto maadaama ay arkeen dadka ayaga la mid ahaa oo xeerkii lagu fuliyey ama qayb ka mida la xukumay marka si sharafle ayaa wasaaradda deegaanka uga codsanaysaa laamaha garsoorka in cid kasta oo ku eedaysan deegaanka inay si saxa sharciga u waafajiso waxaan kaloo rabay inaan intaas ku daro siduu qoraya xeerka maaraynta deegaanka ama ku xusan xeerka maaraynta deegaanka waxaa jirta hanti loo isticmaalo dhibaatada deegaanka lagu hayo ay ka mid tahay baabuurta ama qalab wixii hanti ah sidaa darteed xeerku wuxuu qorayaa wixii hanti ah oo loo isticmaalo faldambiyeedyada laga gelaya deegaanka waxay ka mid noqonaysaa hantida dowladda puntland dowladda ayaana la wareegaysa hantidaas sidaa darteed wasaaraddu waxay degniin u diraysaa mulkiliyaasha hantidaa iska leh tusaale ahaan mulkiliyaasha baabuurta loo isticmaalayo faldambiidyada laga gelaya deegaanka ha ogaadaan in hantidoodu ay dowladdu la wareegi doonto sidaa darteed ha ogaadaan waxaan ay u isticmaalayaan baabuurtooda inay dembi tahay inaysa ahayn